ma waxaa loo malaynayaa tolow haddii aan mar keliya xisaafir samaynayno in waxaasoo mashaaric iman lahayd ma malaynayno in waxaasoo budget support iman ma malaynayno albaabkaa lagaa xidhan one year haddaad ka tagto soddonka bisha haddaad gudbin weydo tuugtuu dhalay baa lagu odhanaya adduunkuwa dhan baa ku odhanaya waxbana lagu siin maayo ma waxaa suuragal ah billion three hundred million in laynoo ansixiyo oo layna siiyo xisaab xidh maqan yahay xisaab xidhku waxa weeye kiiga governance-ka wey good governance marka ma maqnaan karo kaasi waxaan waxaan gudbinay bisha afraad soddonkeedii cabinetka waxaan u gudbinay bisha labiyo tobnaad toddobiyo tobankeedii taa lafteeda oo habsaantay hanti dhowruhu warqad bay u soo qoray baarlamaankii uu leeyahay waqti dheeraadaan u baahanahay sagaashan maalmood baan u baahanahay warqadeediina waan haynaa intaa kadib waa anaga dib noogu soo gudbiyey annaguna waxaan kaabinetka u gudbinay marka toddobiyo tobankii bishii labiyo tobnaad labaatan labaatan ayaan u gudbinay golaha waxaa loo gudbiyey bishii labiyo tobnaad soddonkeedii labaatan labaatan baarlamaankii tobnaad ayuu la yaalay la yaalo annaga xisaab xidhna waa baaqan karo maxaan meesha ka joogna haddaan xisaab xidh keenin maxaan meesha ka joogna ma wasaarad maaliyadeed baa furnaan karta haddaan xisaab xidh la keenin it's so easy dadku inay xisaab xidhkii lama keenin oo dabeetana ay rabo kale ka raadiyaan wax laga raadiyaa meeshan ma yaalo xisaab xidhkii waa la keenay xildhibaanaday la yaalaan baarlamaankii tobnaad bay la yaalaan waxaan ku talinaya anuu guddoomiye maanta xisaab xidhiid oo dhan way yaalaan marka ugu horeysa ee committee la sameeyo ama tan kumeel gaarkiiba ha samayso inaan meel isugu tagno documentskii oo dhan way yaalaan aan isla habayno jaranjarada ugu dambaysa ka saar taasi horta waa taasoo waxaan doonaya in layla ogaado documentkiina waa kuwan odayaashana waan siinay waa wixii loo baahanya kalena waa samayn doona marka arrintaa inaan meel ku ogaano maaligna wey xisaab xid halkaasuu yaalla baarlamaanka tobnaad buu la yaallaa